maalmaha jimcaha iyo khamiista oo ah inta badan ah maalmo laga nasto goobaha waxbarashada iyo sidoo kale shaqooyinka ayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay u nasiina tagaan xeebaha kala duwan ee magaalada si ay markaasi ugu soo nastaan islamarkaana ugu soo damaashadaan dadka u damaashaad taga xeebaha ayaa isugu jira markaasi kuwa dabaasho iyo sidoo kale kuwa markaasi xeebta kubad ku ciyaara waxaana inta badan dadka soomaaliyeed waxaana inta badan dadka reer kismaayo ay u damaashaad tagaan xeebta caanka ah ee loo yaqaano liido haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka u damaashaad taga xeebta liido ee magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose oo ka warbixiyo ujeedka ay xeebta u yimaadeen iyo sidoo kale waxa ay markaasi uga dhigan tahay imaashiyaha xeebta maalmaha khamiista iyo jimcada waxaa ka jira amni buuxa meeshan saaka waxaa imaanay laba iyo tobanka subaxnimo xeebtaan u jeedaan maalinka jimcaha waa maalinta kale aan nasano maadaama maalmaha kale shaqa aan ku jirno waa maalinta kale aan kifaxno alxamdulilah nimcaan ilahay baa na siiy ilahay baan ku xamdinaynaa waxaan halkan macnaha aan aan aan mahad u celinayaa hayadaha nabadsuuda iyo hayadda booliska amnigan ilahay ka soogo ayaga na siiyey nabadgelyo yaan ku soo kacnay maanta waa jimco waxaan ku baashaadaynaa xaafadda xeebta liido badda liido alxamdulilah xeebta waa aragtaan sidee u tahay bulshada reer kismaayo say u baashaarayaan baashaalkaasna waxaa keenay nabadgelyada ballaaran ee aan haysanno maalin walba oo jimco ah xeebteenna weyn aan isaga raaxaysanaa mar walba aan nabad heshana waxay horseedaysaa isdhexgalka bulshada marka nabadaan haysana allaha noo siyaadiyo waa badda keliya kismaayo badda liyada badda u fiican waa kismaayo soomaali xataa ku darar waxaa jooga waxaan waa carruur yar waaye meesha waxay u imaadeen waa baashaal iyo adii farxad